kusoo dhowow adeeg wanaag bodkast oo ay soo saarto soomaali public agenda magacaygu waa aweys axmed waxaana amartigeliyaha adeeg wanaag bodkast iyo sidoo kaleete agaasimaha s b a boolislab adeeg wanaag bodkast waxaan ku falanqeynaa arrimaha la xiriira adeegyada bulshada iyo hagaajintooda waxaan ku martiqaadnaa dad kala duwan oo arrimahaasi xogogaal u ah dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen burbur xoogan oo ku yimid guud ahaan adeega caafimaadka ee dalka gaar ahaan adeega caafimaadka ee la xiriira xanuunada dhimirka ku dhaca daraasadii ugu dambeysay ee dalka laga sameeyey waxa ay sheegtay in toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay la daaladhacayaan xanuunada nafsiga ah kuwaas oo ay sababeen duruufaha qallafsan oo colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah ay sababeen haddaba bodkastigan waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan xanuunada maanka ku dhaca wacyiga bulshada soomaaliyeed ee ku aadan xanuunadaasi iyo sida ay tahay inay ula falgalaan bulshada iyo guud ahaan adeegyada caafimaadka ee la heli karo ay ku aadan xanuunadaasi waxaa marti iigu ah bodkastigan doctor axmed jaamac shidan oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada nafsiga islamarkaana ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada muqdisho kusoo dhowo adeegmana bodcast doctor axmed doctor axmed waxaa nooga sheegi kartaa guud ahaan xanuunada dhimar ku dhaca iyo xanuunada kaleete ee lasoo darsa muwaadiniinta soomaaliyeed farqiga u dhexeeya labadaas xanuun maxayse yihiin haweyso haddaan qeexno xanuunada dhimirka waa xaalado nafsiya nafsaaniyadeed ama xagga nafsaani ahaan dhaca ama ay la nool yihiin dadka qaarkood xaaladahaasna waxay ka dhashaan dhowr waxyaabo waxay ka dhashaan dhibaatooyinka sida dhibaatooyinka deegaanka dagaalada iyo conflictiga iyo waxyaabahaas waxay ka dhashaan neurological problem ama isbedelo xagga neerfaha oo kaleeta waxay ka dhashaan waxyaabo qofka u isticmaalay ee balwado ama maanduuriyo qofka uu isticmaalay waxay kaloo ku imaadaan hab hidaside ama hab jinik ahaanay ku imaadaan xanuunadanna waxay uga duwan yihiin xanuunada kaleete waa xaalad inta badan inta badan waxaan ku qeexnaa xaaladaan ku qeexnaa waxayna uga duwan yihiin xanuunada pathological ama physicalka waxay uga duwan yihiin inaan wax la taabo karo ama shaybaar lagu gaa karo aysan ahayn inta badanna waxay asiibaan qofka hab dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa iyo siduu u shaqaysa lahay iyo wax soo saarkiisa falgalka bulshada iyo waxbarashada xagga garaadka iyo waxyaaba qaybahaas ayay saamayn leeyihiin halka xanuunada jirku ay xanuun specifiga oo masalan qandho keeni karo xanuun la taabo karo jir warari karo ama nabar ka soo karo ama xubin xubinaha kamida ay yeelan karto maxaa la yidhaahdahay qaab lagu gala laakiin xanuunadan wax isha laga gara kara maahan wax shaybaar lagu soo saari karana maahan laakiin waa wax psychological ama naf ahaan ama shucuurka qofka ama dareenka qof wax bulshada dhexdeeda marka laga hadlaayo dadka ugu badan ee xanuunadan ku dhaco adiga ogaanshahaaga maxay yihiin weerarnimadaada dadka ugu badan ee xanuunadan la soo dirso run ahaantii horta wax istaadi ama cilmi baarisa oo xog ururin oo la sameeyey ma jiraan aniga aan si qaas u sameeyey soomaaliyana ahaan laga sameeyey hase ahaatee inta aan ku jiray shaqadan oo qiyaastii afar iyo toban sano meelahaas ku dhow dadka da-da dhexe ah ayay u badanyiin xanuun dadka asiibaan ama xaaladahan la nool inkastoonaan hadda number aanan afka ku dhiji karin laakiin waxaa la dhihi karaa dada da-da dhexe markuu qaangaaro oo labaatan sano soo gaaro ilaa afartan iyo dhowr sano ilaa lix sano ayaa la dhihi karaa da-da u dhexeysa laakiin da-da ugu badan waxaa waa da-da afartan iyo dhowr labaatan sano ilaa afartan iyo dhowr sano labaatankaas sano ilaa soddonka sano ee da-da cumriga bini-aadanka u dhexeyso ayaa xanuunada ugu badan xagga eh, jinsiga oo kale dumarka iyo ragga si ugu kala badan yihiin ma jirtaa xagga jinsiga markii aniga khibrad ahaan inta aan la kulmay raggaa u badan waxyaabaha u sababeynayana waxay ahayn oo laga yaabo inay da- raggu ay culayska ugu badan ay mas-uuliyadaha ugu badan doctor axmed cadooyinka ama kaysiska ugu badan sida maalinlaha ah oo la kulantid ee la xiriira xanuunadan maxaa nooga sheegi kartaa waxaan raacsan lahaa sidoo kale maxaa loo aaneyn karaa xanuunadan soo lalaabashadooda tusaalaha caseska aan la kulanno way badan yihiin si maalinlahan ula kulannaa wayna kala duwan yihiin marka caseska inta badan aan la kulanno waxaa ka mid a caseska waxaa isku dhexyaaca maskaxda baalida oo kaleete waxyaabaha loo yaqaano bipolar disorderka waxaa loo yaqaano substance use disorderka oo balwadda laba qaabatoomay ka bacdina xanuun ama xaalad nafsiya sababtay caseskaasa ugu badan yacni waa caseska marka qofu uu soo soo daalo oo soo rafaado ama waqti badan qarsa waayo xaaladaas ee qarsoomi weyso banaanka usoo baxdo caseska noocaas ayaa ayaa noo noo imaado ma naloo keenaa inta dadku xaaladaha hoose ee sida niyad jab iyo welwelka iyo waxyaabahaas o c d-ga iyo waxyaabahaas inta ay qabaan dadka waxaa laga yaabaa inay qarsadaan ama ay iska sii adkaystaan laakiin xaaladaha daddaran ayaa inta badan ayaan la kulanaa kuwan kalena waa la kulanaa laakiin xaaladaha ugu culus ayaa badan Ah, asbaabta haddaan raacino asbaabuhu waxaa laga yaabaa inay dhowr yihiin hal s- sabab looma looma tiiri karo kasoo qaad xanuunada waalida kaleete asbaabta inta badan waxaa laga yaabaa asbaabo la xidida sida deegaanka oo xagga deegaanka ahaan isbedelada iyo dhibaatooyinka deegaanka arrimo dhaqaale oo dhaqaalaha xaggiis la xiriiro balwad qofka oo isticmaalayo isbedel xagga maxaa la yidhahdaa neerfaha qofka iyo culeysya dhinacaas ka imaado waxyaabahaasoo oo mid ka mida ama ayagoo isu tegay ama laba isu tagtay ama saddex isu tagtay ayaa la dhihi karaa asbaaba hadda qaabka u sharxaysay laba qaabaan u kala qaadnay mid waxa waaye xanuunka oo marxalad fudud taagan tusaale ahaan depression iyo hurdo yari iyo inuu qofku dareemo iyo walwal inuu wax arko kaleete iyo marxalad waxaas inta isbiirsadaan ay farahu ka baxaan sidaasaan u fahmay Sax, marka waxaa- badanaan kiisaska idin imaada waxa waaye kiis qofkii uu faraha ka baxay marxalada faraha ay ka baxay kuwa ugu badan kuwa ugu badan kuwa ugu badana saas noo imaadaan qofku intuu joogi karo oo s- inta badan dadku waxay u arkaan xaaladda intooda badan ma fahansan uma baraarugsan maadaama aysan ku baraarugsanayn guryahooda iska joogaan ama waxaa laga yaabaa inay isbitaalada kala aadaan ilaa ay marka dambe isbitaalada inta kasoo daalaan markaas ay noo imaadaan xaaladdu markay safiir noqoto xaalad daranayn daran.
ayay noo imaadaan laakiin waxaa jiro dad baraaruga iyo aqoonta xanuunadan mentaalka ama dhimirka leh oo aqoon u leh ayaa jiro fahansan ama ahalkooda qaar kamida ay fahansan yihiin sidaas dartoodna marka koowaadoo laga dareemaba qofkan inuu dabeecadiisii waxay isbedeleen na soo raadiyaan way jiraan amaba wacyigelintaan anaka aan sii dayna iyo waxyaabahaas iyo maxaa la yidhahdaa bulshada usii dayna ay maxaa la yidhahdaa hay arkaan kabacdina saasay kusoo raadsadaan wax yar markay arkaan indadoodii wax iska bedeshay dabeecadiisii qofkii waxyaabahaas oo kale ama inuu murugaysan yahay ama uu firfircoonida uu lahaa ay meesha ka baxsan tahay ama ay ziyaado tahay marka kaysiska noocan xanuunada qo- xoogaa hooseeya ama dhibaatadooda ay yar tahayna ama xoogaa aysan aad u- safiirka isu ahayna way way noo imaadaan hase ahaatee kuwa ugu badani waxaa waaye kuwaan xaalada daran ha tusaale ahaan doctor waxaa laga yaabaa qofka muwaadinka oo soomaaliga oo podcastkan daawanaya inuusan marxaladahan fudud fahamsanayn oo laga yaaba inuu hadda ku sugan yahay maxaa yeele daraasadii hadda waxay sheegtay toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba dadka soomaaliya in xanuunadan ay la nool yihiin waxayna u badan tahay in qeybahan fudfudud oo aan laga warqabin inay ay jiraan bilmathal maxaa noogu sheegi karaa tusaale ahaan hadda waxaan sheegnay qofka inuu depression ku dhaco depressionka laftirkiisa u baahan in la fahmo wuxuu yahay oo la af soomaaliyeeyo astahmiisa la fahmo Ee, walaaca kamida qofka scofer- scofernia inuu yahan jeclaa ereyga qofka inuu schizophrenia isku- scofernia- schizophrenia waa kuwa schizophrenia.
xanuunada daran waa oo kuwa daran waa.
xanuunan dareen ku jira oo qof- safiirkan eh, maxaa la yidhahdaa depression naftirkiisa marka qaarkaad uu daran Oh, yahay okay.
ayagaa mildly iyo moderate severely highly zero iyagaa kala ah yani xoogaa qofka u janjeero dhexdhexaad ah xoogaa daran aad u daran marka marka anxiety oo kale qofka inuu dareemo oo kale marxaladaha hore oo qofka ay tahay inuu dhakhtarka tago si hadhow marxaladda markay faraha ka baxdo qofkii laga yaabo in qarash fara badan ku baxo waqti badan ay ku baxaan soo laabashadiisa ay waqti qaadato waxaa u malaynaysaa marxaladaha fudfudud ay tahay qofka inuu ku baraarugo hadda marka ugu horeysa aad ay ay muhiim u tahay marxaladaha marxalad walba bilaabay leedahay xanuunkana inta badan iskama sugo ilaa dhacdo xanuun le qofka mar ay ku imaata mo maadaama marka wuxuu sida xanuunada caadiga xanuunada jireedba ay tartiib tartiib u leeyihiin ay kuwaana tartiib tartiib leeyihiin Eh, waxaa laga yaabaa qofka in marka koowaad hurdadu ay yaraato waxaa laga yaabaa qofka dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa adkaysi nafeedkiisa inuu erayada iyo codadka waxyaabahaas iyo Qofka u marka- adkaysto ma iska noqonaya sidaas mise waxbuu la kulmaya oo sababaya waxaas maalan asbaabaa jiri karto afartii sababoon sheegnay mid ka mid a Okay.
asbaaba deegaan waxyaaba balwadoo isticmaalay nervis wax wax iska bedelaan inuu hidasida u leeyahay hidasida waxaan ka wadaa waalidkiis hooyadiis aabihiis walaalihiis inay la nool yihiin xanuunka marka qof maruu waalidkiis ama maxaa la yidhahdaa qof aad ugu dhow oo qaraabadiisa oo xanuun xanuunada dhimirka ama xaalad xaaladaha dhimirka uu la nool yahay isaguna wuxuu ka nugul yahay qofka kaleete ee aan qaraabadiisu aysan la nooleyn macnaha hidasida ahaana laiskugu yahay dagaalada iyo cunfiga iyo dhibaatooyinka wadanka ka jiro sida hore usoo sheegta hordhaca in wadanka dagaalla ay soo mareen waxaa saameyn weyn yeelata waxayna dhalaysaa wax loo yaqaano post traumatic stress disorder oo depressionka ka- ama niyad jabka ka- ama waxa loo yaqaano niyad jabka ka dambeeya dhacdo xanuun ama go-asho ama tiiraanyo welwelka iyo niyad jabka oo depression loo yaqaano ama qulub loo yaqaano iyo waxaan loo yaqaano waswaaska iyo dala-aanta cabsida iyo eh, isku dhexyaac ama eh, maxaa la yidhaha qalqalka shakhsiyadda iyo waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa in kuwa qaybaha hoose ay yihiin laakiin stageka ugu dambeeyo waxaa waye qofka marxalad psychosis oo galo oo ay kamid tahay schizophreniada yani psychosis waxaa loola jeedaa qofka inuu waasho qofku laba calaamadood yeesho inuu isla hadlaayo iyo inuu ama uu wax maqlaayo ama uu wax arkaayo ama uu wax dareemayo aan jirin iyo inuu shakinaayo oo uu shaki dareemayo marka taas ayaa waxaa loo yaqaanaa psychosis shaki waxaa loola jeedaa yani inuu qofku u arko in eh, informationkiisa broadcasting lagu sameynayo yani hadda meeshaanan joognaa oo kaleete haddii aan ku iraahdo aniga informationkayga waxaa waaye waxaa u adeegsanaya si aan habboonayn oo weliba aan laga yaabo falcelin inaan ka keeno ama aan ku iraahdo aaladaad igu soo rakibatay oo ila socoto si aan informationkayga ula socotay ama aan ku iraahdo cunada biyaha isiinaysa waxba ay ugu dartay this is waxaa loo yaqaana delusional disorder marka xaaladaas labadaas calaamadood oo waaweyn marka israacan ayaa waxaa loo yaqaanaa psychosis marka marka koobaad waa waxaan kuu sheegay oo hordhaca xanuunadu qofku iska joogi kara depression anxiety weligiisu iska joogi kara asoon develop garaynin mararka qaarkoodna way ku wada imaan karaan xaaladu way isku wada imaan karaan marka xaalad yar waa laga yaabaa inay ka bilaabato kabacdina calaamadii haddaan usoo laabana lagu garanayo qofku yacni xaalad yar oo maalan niyad jabka oo kale waa depressionka waxaa laga yaabaa inuu walaac dareemo inuu wax la yidhaahdo fikir fara badan inuu dareemo inuu dareemo niyad jabsanaan inuu dareemo hamigiisoo liito caajis dareemo hurdadiisoo siyaada ah ama aad u yar inuu dareemo buuqa iyo waxyaabahaasoo dhibsanaya adalla waxyaabahaasoo kale inuu dareemo shaqadii oo qabsa jiray oo kale inuu awood u yeela waayo inuu guriga ka kici waayo inuu bixi waayo saaxiibada jaro guriga ku ekaado oo social withdrawal noqdo in uu dareemo inuu jecel yahay inuu dhinto laga qaado qaarka qaarkood saasay leeyihiin oo yacni qaar aan saas ku fekerayna way jiraan laakiin qaar waxaa jira nolosha ciriiri ay ay la noqonayso inuu qof uu dareemayo hadallada dadka iyo codadka iyo waxyaabahaasoo kale uu dhibsanayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa qofku self carekiisii ama isdaryeelka naftiisa dadka depressionka qaba niijabka isdaryeelkiisu u liidanayo isqoriyo listo cadaysado timaha soo jirto ama hadday gabartaa cilaansato timaha shallaysato yacni waxaa self care loo yaqaano cunadii cunadoo kale way yaraanaysaa waxyaabahaasoo yann qofku inuu iska waraayo iska warayntaasaa meesha ka baxaysa ama liidanayso marka kuwaas calaamadahaasay qofku isku garan karaa qasab maaha in calaamadahaas ku wada ekaadaan ama wada wada keeno laakiin qaar ka mid mararka qaarkood walaaca markuu qabo asoo depression qaba ayuu anxiety qabi karaa oo isku dhex jiri kara laakiin yacni marka kale laba xaaladooday kale hadduu b t s d qaba ama waxaa loo yaqaano post traumatic stress disorder calaamadahaas wuu yeela karaa laakiin post traumatic b t s d ga waxaa lagu yaqaano waa in qofkaana uu waxay dhacdo hore oo mar walba gocanaayo oo gocanaayo habeenkii oo kale uu qarwaayo waxyaabahaas
maalan qofaa isku arkay marka astaamahan hadda aan sheegnayo oo noocyadii bilowga ahaa ee xanuunka maalan maxay tahay inuu qaado tusaale ahaan dhaqaatiirta sidaadoo kaleetana siday ula falagalaan qofku markuu xaaladan isku arko mar koowaadba waa inuu la xiriiro dhaqaatiirta caafimaad waxaa laga yaabaa dhakhtar guud inuu inta la kulmo iyo waxyaabahaas loo diro fiicantaha la yidhaahdo weli xaaladii uu dareemayo marka calaamadahaas markuu qofka uu la kulmo waa inuu dhakhtar guud oo maxaa la yidhaahdaa hay weydiiyo dhaqaatiirta inay diraan ama ay u sheegaan dhaqaatiirta caafimaadka shukay karo dhaktarkaas markuu u tago dhaqaatiirtu marka dib ayaa waxaa loo sameynaya baaritaan diagnose waxaa la yidhahdo iyaga si qaasa wax u baarna inta badan maahan qasab maa in dhiig laga qaado dhiigda qofka in dhiig laga qaado waa suurtagal oo mar laawo loo qori rabo screening waxas lagu sameeya laakiin si caadi history taking caadi oo qofka sheekadiisa loo ogaanaya ilaa waagow dhashay ilaa waqtiga markaas yani procedurekeena nidaamkeena marsiina markaan ogaano xaaladda uu qabo ama la tashkiisama diagnose lagu sameeyo kabacdi waxaa loo sheegaa qofka balaankii ama qorshe daaweynti daaweylakaan halkaasaa marka xaalaysiyaa laga sii wadaa iyadoo loo sheego sida loo daawe sida loo daaweynayo waxa ugu horeya waxaa waa inuu la fahansiiyo waxa uu qabo waxa uu ka cabanayo markuu fahmaa waxaa loo sheegi karaa qorshuhu waxuu noqon karaa mid daawo oo kaniini la siiyo iyo mid secraby ama counseling hadal hadal daaweyn ah ama maxaa la yidhahdaa labadooda iswaqti badan ilaa ugu badnaan imisay qaadan kartaa tusaalahan qofka inuu si caadiga kusoo laabto waxay ku xiran tahay severity-ga ama xadiga uu dhan yahay qofkaan xaalaysuta marayso laakiin waxaa laga yaabaa intaasoo far qofkaas kaaga uga jawaaba daawada oo labada qaab aheyd markuu daawada ka jawaabana qof mar walba waxaa lagu sameynaa follow up dibaa loo reassessment loogu sameynaa ama loo qiimeynaa xaaladiisii la ogaado inuu qofkaas okay yahay taas ayaa sheega saxa laakiin waqtigay qaadan karta waxaa laga yaabaa inay bil laba bilood se bilood qaaraad sanado laga yaabaa inay xaaladooda la socdaan qaarkoodna waxaaba laga yaabaa xaaladaha adag dad jiro inayba weligu ay daawadaas wadaan waxaa laga yaabaa doctor qofkan keligiis iskama noola bulsho ku dhex nool yahay qoyskiisa deriskiisa dadka shaqada wadaagaan dadka masaajidka wada tukutaan iyo wixii lamid ah fahamka guud ee bulshada soomaalida ay ka haysato xanuunka iyo qaabkay ula tacaalaan maxaad nooga sheegi karta waxaan saraacin lahaa su-aashaas sidoo kale haddii bulshada ay faham taban ay ka haysato iyo hadday ka haysato mid togan saameynta ay ku yeelan karaan qofka bukaanka ah aad iyo aad waa su-aal fiican horta bulshadeena soomaaliyeed khayr allaha siiyo dad fahamkoodu deg deg yahay waaye yoon wax fahmaan adduunka way la qabso ogyihiin markii si loo fiiriyo dhinaca haddana dad badan boqolkiiba sagaashan aan dhaho intooda badan fahamka xanuunada maanka ama xanuunada nafta ukunta waxyaaba kalena u haystaan fahan qaldan ay ka haystaan waxay u haystaan qofkan inuu qof musiibo kala cada ay tahay inuu xanuun dhibir jiro maba ogaba ama xanuun maan jirto qofkan inuu jin iyo shaan dhacay aaminsan yihiin ama kaar abaar waaridood abaaray ama maalan waagi hore oo qof fiican oo qur-aanka iyo fiican ahay meeshaas laga gaaray ayay u arkaan oo la ilaystay oo kale ilaystil waxyaabahaas la sixray oo kale la sixray ama waxyaabahaas waana sababta inta badan qur-aanka loo saaro meelaha qur-aan saaran meelaha cilaajiyada badan yihiin oo rusheeyayaasha u badan yihiin sababtaas waa. ma inkirayno inay xaalado ama in ama waa rasuulkeena sal allahu caleyhi wasalam waa la sixray saa noo sheegay inay ilaahay alcaynu xaq laakiin haddana xaaladaha dee marka koowaadba in dhakhtar loo geeyo isagoo dhakhtarkii u yidhahdo waxaan xanuun dhibir waaye iyo inuu dhihin xanuun dhibir labadaba inuu soo kala inaan isagoo procedure oo marsiinayo marka inta badan bulshada aragtidoodu waa ka duwan tahay aragtida cilmiyeed ee ah inay xanuuno nafsiya jiraan loo baahan yahay in dadkaas laga diagnose gareeyo la daawiyo intooda badan ka waana waa sababtaan kuu sheega qur-aan saaro in dadka la qur-aan saaro sax laakiin haddana waxaa loo baahan yahay qofka ama xanuun jireed ha qabo ama mid nafeed ha qabo labadaba waa inaad dhakhtarkiisiina u geysid daa qur-aan saar u baahan tahay inaad qur-aan saartid ama saartidna qur-aankii aad saartid labadaba iskugu dartid laakiin haddaad daawada diidan tahay in dhakhtar loo geydan tahay ama aadan aaminsanayn taasi mushkilad waa aad iyo aad su-aasha kaleete haddaanan hilmaamin saamaynta togan iyo midda taban haddii aan qofkaan aanan aaminsanayn ma fahamkii caafimaadka dhimirka aanan haysan iyo dhibaatooyinka dhimirka dhici karo ee maxaa la yidhahda xanuunada ama xaaladaha lasu goonaa karo haddaanan fahamsanayn waxaa imaan karo inay xanuunadii qofkii lagu dayaco waxaa imaan karo inay dadku sii bataan waxaa imaan karo inaan la xal ahaan ama sida ahaan laisu gaarsiiyo waxaa imaan kara qofka xuquuquu leeyahay insaaniyo iyo biniaadam xuquuqa uu leeyahay xaquu lagu leeyahay xaqaas in la dafiro waxaa imaan kara qofkii ayadoo la daawey lahaay oo inay daawadii oo gabo daawadiisii awood- loo- iyadoo awood loo helo dhakhaatiirta joogaan waxaa imaan kara qofka naftirkiisa in xadgudub lagu sameeyo oo la xiro oo la- la- la garaaco maanta dhan jinni laga garaaco sanka wax looga shubo la ceejiyo Eh, waa aragnaa kaysas inta qur-aan sidii loo saaraayay loo ceejinayay oo bustaafka looga qaabto la qaaciyo marka dambena naftu ka dhacdo oo la leeyahay waxaad hadlaaya weli jinnigii waa laakiin qofku markii uu xanuunada dhimirka qaarkood ay ku dhacaan yani waxyaabo badan uu sameynaya hadalkiisu isbedel uu sameynaya flight of id uu sameynaya wuxuuba mawduuc waxyaabo badanoo beenoo eega uu sheeganaya jinniya iga hadla kara waxyaabaha dhibaatada marka sida togan ogaalka ama xog ogaalnimada xanuunadan dhimirkana waxaa waaye intaan soo jeeg soo sheegnay oo kale in xal loo helo dadkii xuquuqdoodii helaan daawooyin helaan si dad hadda annaka nala xiriiro loo keenaa dadkan servicekan siinaa waa berri way shaqaysanayaan qaarkood adiga waa ka warqabtaa by the way oo shaqaysanayo wax baranayo wax ku bartay oo maxaa la yidhahda maanta mustaqbal leh marka yani xaaladana u fahansiinayn xaalad lala noolaa kala tahay sida sokorta macaanka iyo dhiigkarka iyo sababta loo sida loola noolaadoo kale in loola noolaa karo dadku marka aysan fahamsanayn oo kale xaaladii inay uga dartay sababaan laakiin hadday fahamsan yihiin kaalin oo positive ay ka qaadan karaan oo togan oo inay xanuunka intuu bilow yahay ayay qofkii dhakhtarkii ku habboonaa ay la xiriiri karaan sidaasaan u fahmay fariinta ah markay fahansan yihiin yacni waddo wanaagsan iyo qofku sida uu la rabay inuu loola tacaamulo iyo dhakhtarkii ku habboonaay habdhaqankii xataa ayaga waxaa loo baahan si gaara in loola dhaqmo leanna baahi gaaray qabaan handikaabaa la dhihi karaa mentaal ahaan yacni waxay u baahan yihiin tacaamul gaara baahan yihiin loo naxariistay u baahan yihiin waxyaabahaas oo dhan oo waxyaaba siif ama togan waayo qofku markuu fahansan yahay ama aqoontii leeyahay ama thaqaafadii la xiriirtay waxaas uu leeyahay waxaasoo dhan wuu fahmi karaa qofkiisana wuu keer garaysan aad iyo aad editor eh, wacyiga wacyiga bulshada marka laga hadlaayo ku aadan xanuunada nafsiga ah xoogaa way soo kordhayaan laakiin haddana waxaa laga maarmaan in sara loo qaado wacyiga dadka oo maxaa yeele hadda markaa fiirsid daraasadii hadda lasoo saaray ugu dambeysay xajmiga dadka xanuunkan qaba iyo wacyiga dadkeenu isma laha marka sidee suuragal ku tahay dadku inay ku baraarugaan xanuunkan nuucuu yahay in la daaweyn karo in takhaatiir ku takhasustay oo ku habboon ay jirto sidee suuragal ku tahay haweenso waxay suuragal ku noqon kartaa in la badiyo barnaamijyada wacyigelinta sida hadda barnaamijkan aan qabanayo kaleeto bulshada naftirkeedu dhinaceeda ay ka dadaasho serviceka ama adeegan lasoo kordhiyo xag- xagga maxaa la yidhahda waxbarashada aada loo iyo dugsiyada sare lagu daro waxaa mental healthiga la yidhahda fahankaas concept concept maba haysano adduunka kaleete dugsiga sareete waxa psychologiga la yidhahda iyo waxyaabahaas waa lagu qaataa oo psycho waxa la yidhahda ama wax nafsi la yidhahdo waa la fahmaa laakiin annaga ma noo bilaabno qofkii jaamacaddii markuu tago waa maruu takhasus ama wax sii qaadanahay mogta fahan cusub wixii ku noqonaya marka dhinacaas dhinaca akademiga dhinaca wasaaradaha dowladda iyo qolooyinka ay qusaysoo dhanna waxaa loo baahan yahay wacyigelin ha ahaato seminaris ha ahaato waxyaabahaasoo dhan wax kasta oo ummadda ku baraaruji kara in lasoo dejiyo waxaa kaloo muhiima in caafimaadka dhimirka lagu soo daro adeega caafimaadka asaasiga ah, waxaa loo yaqaan midkeerka sida hooyada iyo dhallaanka iyo adeegaas loo qabanayo adeegaas oo kale inuu kamid yacni maxaa ula jeedaa qofka social workerka ama psycholo- psychologistaha ama psychiatristaha waa in laga helaa meel kasta oo xa- maxaa la yidhahda adeeg caafimaad lagu hayo m c h ka ha ahaato isbitaalka hooyada dhallaanka ha ahaato isbitaalka ha ahaato midka qalliimada ha ahaato kulli xaaladuhu way jiraan wayna aad in u badan yihiin marka meelahaas in laga helo waa Mm.
xataa waxaa looga baahan yahay eh, adeegan meel kastaa looga baahan yahay. waxaa looga baahan yahay meelaha bulshada kulmaan waxaa looga baahan yahay meelaha ciidamada waxaa looga baahan yahay lano troome lala lawada lala wada kulmaya aad iyo aad.
soo dhamaatay culimada ka waran kaalintooda ay ka ciyaari karaan maadaama hadda ay udub dhexaad u yihiin bulshada masaajidii ayagii maamulaan dadkii ka jiheeyaan dhinaca kalena waxaa la sheegay dad culamo inay yihiin dadka eh, dadka qur-aan saara yani qayb ka mid a culamada inay yihiin marka kaalin intee la egay culamada iyo masaajidadu ka ciyaari karaan in dadku lagu baraarujiyo waxaan culamaadu diinku waa kaalin weynay ku leeyihin arrinkaas wacyigelinta ahaato in la fahansiiyo dadkii waxaan ha ahaato ayaga naftiroodu inay fahmaan oo maxaa la yidhahdaa kuwa dadka qur-aan saaraayo fahmaan si ay markay qofka qur-aan saaraan ay dhakhtar ugu sii diraan yani okay waaye xataa haddii xirfad ku taha qofkan qur-aan saara laakiin waa inaa fahmi kartid qofka inaad dhakhtar u dirtid asagaba waa u fiican taha haddoo maanta inta qur-aan saara haddana dhakhtar u diro oo qofkii oo fiicnaado aad iyo aad yacni creditkiisa ama xaaladiisa way- way- waa waa lasii aamini karaa Ha, sida si- ila si wanaagsan.
laakiin haddii uu isku koobo waxaa laga yaabaa qofkii inuusan waxna u qaban yani qof anxiety ama depression qabo maanta dhan qur-aanaad la- la dhacaysa qur-aanka shifaa linaas waaye haddana dhakhtar uu leeyahay qofka ayaga kaalin weynay leeyihiin dadka inta badan way u imaanayaan ay fahanka haystaan waa inay wacyigeliyaan culimo badan way jiraan fahankaas haysto khayr allah siiyo wacyigeliyaan way jiraan inta badan ayagu way la kurmaan xaaladaha mararka qaar kuwa qur-aan saara iska dhaaf kuwa masaajidada joogo imaamyada iyo xataa yani qof waxay arkayaan o c d qaba waxaan layihi obsessive compulsive disorder ama waswaaska waxaa loo yaqaan maanta dhan salaadii ku celcelinayo ku laabanayo ku laabanayo jamaacadii kaarayo dhibkaas qaba ama weysadii ama musqusha suuliyo dadkaas marka culummadu way la kulmaan way wacyigeliyaan qaab oo diin ahaanay u wacyi serviceka sidiisa dhanba oo mental eh, maxaa la yidhahdaa mental healthiga adeegaas ah waxaa ku jirta waxaa la yidhahdaa spiritual counseling ama talabixinta xagga diiniga Waa qayb ay ka tahay Qayb ay ka counseling.
tahay. Aa, waa waa ugu darnaa mararka qaarkood waa u qabanaa qof oo waxaa la yidhahdaa diin ahaan qofkan towciye u sameeya marka qofka uu leeyahay tusaale ahaan drug addictionka iyo waxyaabahaas oo kale marka culimmadu door weynay ku leeyihiin haddii kale doorkay ku leeyihiin waxaa waaya culimmada aadaa loo dhegaystaa haddii ay dhahaan xanuuna nafsiyaha jiro dadka in loo adeegay u baahan yihiin wax loo qabtay u baahan yihiin servicekan uh, lagu caawiy u baahan yihiin dadkaasi waxaa waaya waa dadka ugu mudan oo maanta wax bixi karaan oo haddana dadka xanuunadan dhacan waa dadka ugu dhaqaalaha yar ayaa la dhihi karaa ugu- Absolutely.
ugu hooseeya dhaqaale ahaan adduunkana dadka wadamada dhaqaalaha hooseeya ama dhaqaalaha dhexe ama ku hooseeya ayay xanuunadan ku badan yihiin sababtana waa la fahmi karaa oo dhibaatooyin dhaqaalaha xumada iyo waxyaabahaas keena Aye.
qof marka laga yaabo inay toban sano shan sano lix sano sanad laba sano xaaladiisii daawadiisii ay socoto xaaladii ay jirto waa waa dareemi kartaa qoyska ay ku daahay ay ku Aye.
daalayaan maadaama qoyska ay ku daalayaan waxaa laga yaaba marka dambe inuu qofki loo culummadu ayaga naftoodu intaasoo masaajidta ay dhisaayaan waxaasay waxyaabaha khayrka ay bixinayaan day dadkaas ku daraan oo ay qoondooyin u sameeyaan daawooyinka u gadaan dadka wacyigeliyaan balwadda ka wacyigeliyaan leanno balwaddu qeyb ay ka qaadanaya inuu xanuunkii imaan ama soo dedejiso marka qeyb weynay ku leeyihin oo qeyb libaaxay leeyihin doctor meeshan intaan ka bixin waxaan rabay tusaale ahaana waxaa jira dhallinyaradoo kale si gaar ah dhallinyaro badanoo waxaa jira hadda social mediaha laga saameeya qofkii boostiyada uu soo dhigaayo kaleete ama ay soo dhigayso gabar hadday tahay kale inay saameyn ku yeeshaan tirada like inuu helo qofkan inuu low self esteem macnaa naftiisii inuu u dareemo inuu hoos inay hooseyso oo kale intii u qalmi uusan helin oo kale waxaa ka mid ahaa waxbarashadoo kaleete gabdhaha imtixaanada markay jiraan qaar badanaa jira oo waa laga soo korqeeliyey xanuuna jin iyo waxbaa jira la yidhaahda waxaa jira ardayda qaarkood oo dhibaatooyin kala kulma trooma waxbarashadii iyo noloshii dhallinyarnimadii maxaa u malaynaysaa in sababi kara arrimahaas iyo gaar ahaan dhallinyarada gabdhaha gaar ahaan weliba maxaa yeelay gabdhihii inta badan sida raggoo kaleete sports joogto ah ma lahan banaanka ma tagaan ma sameeyaan eh, activityo badan ma lahan waxaa laga yaabaa qofkii iskuulkii iyo gurigii inuu inta badan u dhexeeyo meelo badanoo ku nafiso ma lahan hooyooyinkii iyo xilimida marka maxaa u malaynaysaa inay labaan u kala qaadaynaa horta laba xaaladood waaye arrimaha social media la xiriira caafimaadka waa arrin mudan in mar kaligeed laga hadlo midan gabdhaha markay jaamacadaha joogaan ama dugsiyada sare xaaladaha dhicitaanka mar walbo gabadhii oo dhacayso dhul dhacayso suuxayso kaloo ka daba dhacayso xaaladahaas aan midaas ku hormaro waa xaalado jiro xaalada psychological ah waaye xaalado nafsiya waaye ee waxyaabaha disorderska ama dhibaatooyinka jiray kamid u qaybahooda yaryarka ugu dhibka yar waxaana loo yaqaana hysteria ama conversion disorder ayaan marka xanuunka inta badan af soomaaliga aniga waxaan u aqaanaa xanuun suuroodan u aqaana yani waa qofka inuu marka hore self care uu raadinayo ama in care la siiyo ama ihtimaam indhaha uu focuska dadka uu soo jeediyo sabab jirta awgeed yani gabadha gurigay joogtaa waxay rabtaa inay cabirto waxa ay u baahan tahay inay wax sheegato waxyaabahaas jeclaa laheed ihtimaam gaara in la siiyo waxyaabahaas iyo yani koolkooliin gaara iyo si gaara anaa waxay yani waxay wax nafteeda ay u rabto ay ay ay tabay ay ayay ayay tabaysaa marka taas bedelkeeda waa inay indhaha dadka ama qoyska kusoo jeediso inay jiran tahay marka koobaad marka waxaa laga yaabaa inay jisho taas markay jisho qofka unconscious mankiisa ama aqligiisa baadinka wuxuu qaadanaya inuu disorder ahaan ama cilad ahaana waxaan u qaadanaya kabacdina qofkii waxaa laga yaabaa inuu mar walba oo stresskii ama baahidii ee uu dareemo xanuunka uu qabto ama qof dhece markuu arko isla markiiba oo si automatically unconscious laakiin qof suuxaaya ma oo waa arki daqranin mayso meel halisa ku dhici mayso si tartiiba qofka uu- maalan qofka in miirku ka maqan yahay daqiiqadahaas oo kale ma dhici kartaa yani qofku wuu ku maqlayaa miirku kama maqna laakiin yani stressful uu dareemaya yani miirkiisa wuu joogaa laakiin yani maskaxdii aa jaamgaraysmayso maskaxdii ciriiri dareemayso oxygenka laga yaaba in xoogaa ku yara yaraa qofkii ma ujeeda Marka qofkii waxaa wadna garaaca imaanaya marka wadna garaaciisu batana waxaa uu dhacay qaarna waxaa waaye waxyaabo badan oy rabeen inay sheegaan ay isku caburinayaan waalidkii uma sheegi karaan aabba waa kululya hooyo waa kululya walaalaha waa kululya arrinkaas oo qofku iskuga caburinayo iskuga caburinaya marka dambe wax jira ahaan uu cabiraya fahameysa marka waxaa loo yaqaanaa hysteria waa xaalad jirta waaye inta badanna gabdhuhu way isqaqaadsiiyaan yacni markay gabadhaan u aragto ayadana waxaa laga yaabaa inay midda kale u xawiisho oo sidii oo kale ay samayso ile midaanoo la keer garaynaya arkay la qaado heblaayisaan waa heblaayisaan waa way dhacda hadda jaamacadahan ku yaala jaamacad ka mid a inaan qisadaad heysisaan u malayna jaamacadan balasma inay heedaan u malayna maalin walba shan lixaa dhacaysa macalimiintii way iswaraysteen maadaama dad wax fahansan ay yihiin dad fildiga wax ka fahansan ay ahaayeen waxaa maalintii dambe la go-aansaday in gabadhii dambe oo dhacdo ay malafkeeda hore u qaadanaysa yani faylkeeda adigu cumuuman waxaa lagu guulaystaa markii dambe inaysa halkaa hore dhicinba ay wada dhicin ee wax dambe oo dhaca la waayo Aha.
yacni gabadha finish waa jaamacadda waa kaaga dhammaanta la yidhi in sanadkii u dambeeyey gabar marayso oo suuxayso marka waxaa waaye waxaa la yidhi macquul ma yani waa la ogyahay waxaan inaysa convulsion ahayn ama baalki internetka asaga waa ka duwan yahay oo waa- waxaa waaye waxa loo yaqaana internet addiction sida balwadda loo qabatoomo kale lo- loo qabato gaar ahaan dhallinyarada social media aad iyo xaalad ugu jiraan runtii tusaale waxaa kugu filan qof waxaa arkay muddo iyo qaylinayo social aad u qabsanayo maalin wax fiican uu kuu sheegaa maalin waa isqaawinaya maalin ummada u caayaya maalin waa wacdinaya siduu muudkiisu isuba bedelayo u qaylinaya muddaad weynaysa haddana macnaha waa dareemaysaa qofkaas inuu marka muud is disorder soo qof maanta caawa oo dhan microfonkan meegan fadhiyo oo hadlaayo oo daldalmaayo oo laga yaabo motivationkii iyo wixii uu rabay iyo bulshadu qaabkii ugu soo jawaabaysa iyo waxaasoo dhan inuusa helin amaba balwad isticmaala ama fahmaysa saamayn saamayn tabanay ku yeelanaysa waxaa kalooba social media uu keenaya qofkan stuudiyahan uu iska fadhiya maanta dhan wax communication bulshadii lama leh xaaladdu marka way sii badanaysa waxaad ku garanaysaa inay taas tahay markii corona covid 19 kii dadku xoogaa separationka loo kala sameeyey xaalado badan oo depression iyo waxyaabahaasa soo baxeen waxayna usoo baxeen awal hore dadka socialka bulshadoo la dhexgelaayo iyo falgalkaas iyo taasaa waxay keenaysa inuu qofka xaaladiisii lasii noolaado oo usii dulqaato laakiin hadda wuu kaliyoobay waxaa lagu caawiyey inuu ama covid 19 ka qayb qaatay in in qofkii xa- kaliyoobo uu kaligiis noqdo kabacdi xanuunkii uu soo- uu soo badana marka dadka isdilay iyo dadka xaaladii kusii adkaatay iyo dadka aan guryaha ka bixi karin Hadda- waa- hadda dhalinyaro waxaan ogahay intaasoo sana aan gurya kasoo bixin oo weli guryahoodii fahmaysa oo xanuunadan social mediahaasna waa isticmaalayaan waa haydin dadka dhan way u jeedaan ayaga way ka qarsan yihiin banaankana ma usoo karan xanuunadaasi la nool waxyaabaha koosgareeyana oo qaybta weyn ka qaatan waxay covid marka wuxuu ku ekeeyey inuu bulshadii ka dhex bixiyo uu gaar ku celiyo kabacdina aad adigay maxaa la yidhahdaa sidii aad adabti garaysa ma la qabsan doctor adeegyada hadda jiray caafimaadka oo lagula tacaalo xanuunadan ee hadday yihiin isbitaallo hadday yihiin xarumo caafimaad iyo wixii lamid a maxaad noogu sheegi kartaa sidee u shaqeeyaan adeegyadaas hadda jira kuwa caafimaadka dhimirka daa ula jeedid adeegka horta laba nuuc waaye si caadi ah qof mar walba adeegga u baahan yaha waa la siinaya laakiin adeegga waxaa waaye qofka in serviceka oo loo sameeyo in patientkiishi loo sameeyo la seexiyo qofkaas daawadiisi u controlo si oo counseling iyo therapy meeshiisa siiyo oo muddo xoogaa uu ka nasto problemka oo banaanka waxyaabas daawadii lagu controlo lano qaar aan daawada qaadanayna jiro midna waxaa waaye inay outpatient yihiin oo iyagu baxayaan guryahoodii kusoo isticmaalaya markay imaadaan adeegyadii kale loo qabanayo sida counseling sessions fadhiya tala bixin iyo waxaas loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo psycho education loo sameeyo waxyaabahaas loo sameeyo waxyaabaha kale oo adeegyada loo qabanayo waxaa ka mid a iyagoon kuu imaanba yaad wacyigelin u samaynaysaa oo social media ay kala soconay meeshaas ka fahmi oo waxaa laga yaabaa wacyigelintaas u samaysay markay sameeyaan waxyaabaha la faraayo oo loo sheegayo ayaa waxaa laga yaabaa inay xaaladihii ka degaan sida qofka iladiisa control waxyaabaha balwadda waxay laga wacyigelina markuu iska dhaafo caafimaad ayaa marka adeegyadu sidaas hadda magaalada muqdisho ama soomaaliya guud ahaan isbitaallo iyo xarumo ka shaqeeya arrimahaas hadday yihiin private sector ama hadday yihiin qeybaha dowladda adiga ogaantaada ma jiraan Mase- haa way jiraan alxamdulilah waagii horeeto horta way yaraayeen hadda waa jiraan hadda anigoo kaleeto waxaan ka howlgalaa rajaal heer tiim kalaa jiro oo ayagana shaqeeyaan oo saaxiibadeeya oo servicekaas qabtaan isbitaal public waqtigahaa jiro asagana oo dowladdu maamusho waxaa loo yaqaanaa ansaliyati loo yaqaano magacyo badan uu leeyahay magacaasaan kasoo qaadanayna waagii hore waxaa malay uu jiri jiray awal hore waqti hore isbitaalka dhimirka forlanilimin Forlanilina waa loo yaqaanaa isbitaalkaas uu jira hadda uu shaqeeyaa wasaaraddu wasaaradda caafimaadka qeybta mental healthiga dad ay u tababaray oo dhaqaatiir caadiya ahay oo aan takasuska lahayn laakiin loo tababaray oo lagu tababaray wax la yidhahdo mental health care. loo diyaariyey inay dad qaban karaan daaweyn karaan ayaa jiro ayaga naftooda meeshaas waa lagu waaliyaa dadka dhaqaatiirtaas way caawiyaan way caawiyaan. laakiin dowladda waxaa waaye door fiican ay iyada naftirkeedu qaada maadaama isbitaalkaas oga ay aasaasatay aasastay laakiin brefatka ayaa badan waxaan u malaynaa ama aanba hubaaba sanadba sanad adeegu soo wanaagsanaanayaa een, fahamka dadka way soo fiicnaanayaan dadka ku dhiiranaya inay ayaga naftirkoodu takhasuskaas ay soo bartaan soo aad iyo aad dowladdaa soo hadal qaaday ma jirtaa siyaasad dhigsan oo la xiriirta xanuunada dhimirka oo ay dowladda dejisa adig ogaantaada maadaama fildigan ka shaqaysid iyo miisaaniyad tusaale ahaan gaaraay ugu tahay hadda matalan maalin hore warbixin waxaan akhrinayay maamulka somalilan laga qoray oo maxaa la yidhahdaa in miisaaniyadda laga dhimay qeybo badan oo ku bixi jiray adeegan caafimaadka ee dhimirka ku bixi jiray yani tiradii dadku way kordhayaan oo xanuunadan qaba miisaaniyaddiina waa la dhimaaya waa la sii dhimaayo adi ogaantaada marka maxaa la yidhaha dowladan federaalka wasaaraddan caafimaadka siyaasad uga degsan iyo maxaa la yidhaha miisaaniyad si gaara loogu tala jiraan Eh, siyaasadda caafimaadka dhimirka ee qaranka jirta waxaan u malaynaa mar dhow aniga xataa bare sektar ahaan qayb waa ka qaata iga aadan oo karo saaxiibaday kaleeto tira joogo oo taqasus u leh caafimaadka dhimirkana kooda hore ra- siyaasadda hadda way jirtaa inkastoo aanan hubin in la saxiixayo in kale laakiin siyaasadda hadda inay diyaarsan tahay aan ogahay siyaasad fiicarsan qaybta sakshinka wasaaradka iyo daryeelka shadana way arrinkaas gacantay ku haay inta aniga ogaalkii su-aasha kaloo ahayd waxaa la yidhaahdaa inay miisaaniyad barnaamijkaas leeyahay ilaa hadda wax miisaaniyada si ma ogi wax qarsoon oo hadda bacdi lasoo bandhigi doono ma ogi laakiin ma jirto miisaaniyad sida xog ogaal aan ku ahay xataa sakshinka naftirkiisa yacni qaybta yarta oo oo sii qaabilsan kaadirkii dadkii ka shaqay lahaa waa diyaar laakiin wax oo maxaa la yidhaahdaa dhaqaale oo loogu loo qoondeeyay ma jiraan isla markaasna waa baahi aad u weyn oo guri kasto looga baahay xataa wasiirka caafimaadka ee markaas meeshaas wasiirka ama wasiir kasta ahaato ama ha ahaado ama madaxweynahaada ama ra-iisul wasaarahaada ama qof kasta meeshuu doona ha- gurigiisa haddii uusan qof xaalad caafimaad darro ee xagga maanka uusa joogin qaraabadiisa ama deriskiisa ay u joogo waa dareemi kartaa baahidaas isla markaasna male wax ee miisaaniyadaho aan hadda ilaa hadda aan arag sababto hadday miisaaniyad jirto sida caafimaadka kalaa loogu shaqay lahaa iyo caafi- waxaa jira damil caafimaad marwo caafimaad programyo badan oo socdaa arkaysa iyo aad gobolada istediyada uga socdo Marka, ma ana miisaaniyadaas laakiin waan isugu soo jeeda miisaaniyad loo sameeyo Maxaa si dadka loo caabo aad iyo aad hay-adaha dowladda marka laga reebo oo hadda tabartoodu ay xalla maalinta maalinka sii dambaysa ay soo xoogaysanayso maxay tahay kaalinta hay-adaha caalamiga maxaa yeele mararka qaar waxaa jirta dadku inay dowladdu ka daalaan ayagu waxay soo maraan ama ha ahaato tabar darri ama aqoon darri ha ahaato hay-adihii inay soo maraan maxaa yeele qolyahaasaa wax fahamsan inay isdhahaan marka ayaga usoo mara sidaas ummadii marxaladii ku jirtay halooga gargaaro marka kaalinta hay-adaha caalamiga waxay kula tahay inay cayaari karaan ganacsatada xirfadlayaasha caafimaadka sidiinoo kaleeta ah iyo guud ahaan bulshada rayidka ee ku aadan wacyigelinta xanuunadan nafsiga kaalintoodu aaday muhiim u tahay marka hay-adahoo kale kasoo qaabto iyo ganacsadaho kaalintu waxaa waaye hay-adahoo kaleete wixii la xiriir hadda miisaaniyadda ama dhaqaalaha lagu fuli lahaa baahiyadaas taaga kale kabaan kaalintu aad ugu habboon tahay oo waa barnaamijyo badanay lacag ku bixiyaan caafimaadka aaday u bixiyaan mental healthigina waxaa waaye waa caafimaadka yomid weliba haddausan eh, maxaa la yidhahda mental health uusan jirin healthiga kaleeto jiraayo waa wax isku xiran kaalintoodu waa kaalin wacyigelin waaye waa kaalin ka qayb qaadasho xagga maxaa la yidhahdaa inaanan dhaqaalo lagu bixiyo waa kaalin xagga capacity buildingka ama maxaa la yidhahdaa aqoonta maadaama ay soomaaliya fildigan ama takasuskan dadka aqoontoodu ay aada u yar yihiin in dadka lagu kaalmeeyo oo inta taqaana lagu sii dhiirigeliyo maxaa la yidhahda waxbarashadii ama ama skill maadaama waddamadan dowladahan hore umaray hay-adahan ay ka socdaan lasii hormariyo oo skillka kale la xiriiro lasii hormariyo ganacsatada ayaga naftirkoodu xagga wacyigelin dhaqaalihii inay ku kabaan dadkan eh, bukaanada meelaha ay u nool yihiin iyo xarumaha lagu xanaaneeyo dib u eegaano meel ama fiican inay ama maalgasha facility fiican inay loo helo.
maalgashadaan ka waran tusaale ahaan yani xarumo caafimaad oo adeega dhimirka Ah, in la maalgeliyo ha, private sector private sectorka xitaa kusoo wada inay private sectorka la maalgeliyo loo keeno dhaqaatiir wanaagsan maxaa la yidhahdaa hey kuwii joogana lagu sii dhiirigeliyo oo lala shaqeeyo ee waxweynay ka bedelaysa leanno private sectorka mar walbo waxaa dhisaayo maxaa la yidhahda bulshada ama kor u qaadaayo xaaladooda maxaa la yidhahdaa hey badqabka ayay qaybay ka tahay bulshada rayidka sidoo kale ayada in advocacy loo ordo loo qayla dhaamiyo dadaan baahiyada ay qabaan xanuunada dhimirka la nooloo kale waxaa kamid a ciyaalka baahiyada gaarka qaba sida special need dhis caruurta baahiyada gaarka qaba autismki waxaa loo yaqaan maadaama qof inuu kali noolaasho yahay waxaa loo yaqaana down syndrome cerebral palsy waxaas ilmaha aqligoodu ama ziyaadada yahay ama aqligoodu uu dhiman yahay oo kaleete kuwa aan soco dadkaasoo kaleete waxaa u baahaya gaari qaban kulligood xanuuna psychological ayagaas naftirkooda waxay u baahan yihiin saboort qoysaskooda saboort waxaasu xaaladaha xaaladaha nafsiga ee soo hoosgelayo mental issue doctor axmed marka laga reebo takhtar in lala xiriiro sidoo kale waxaa la sheegaa in waxyaabo kale ay ka qayb qaataan ee caafimaadka maskaxda sida jimicsigoo kale cayaaraho kale iyo wixii lamid ah maxaa u malaynaysaa dadku dhaqdhaqaaqyo noocaas activities noocaasa ama wax lamid ah oo caafimaadkooda kaalin weyn ka geysan kara gaaraan caafimaadka nafsiga sportiska iyo exerciseka ama jimicsiga la sugo kaalin weyn qaataa inuu qofksado ama soo kabto oo kabsasho oo kasoo kabto xaaladaha nafsiga sida hore uga dhawaajisay tusaale ahaan waxaa day tusaale usoo qaatada gabdhaha iskuulada iyo jaamacadaha oo kale inta badan ma baxaan meelaha ma aadaan maadaama aysa bixin wiilashuna laga yaaba inay dhimdheelaan diyaaraan orod sameeyaan waxyaabahaas waxyaabaha markii la inay kala dareen nugul yihiin oo marka horeba ay kala duwan yihiin dareenkooda iyo emotionkoodu oo taasuna qayb ay ka qaadeen ka sokow waxyaabaha qofkaan inuu xaalada caafimaad caafimaad darro ou la kulmo iyo inuu soo kabto waxyaabaha ka qayb qaadanaya sportiska ka mid waana la socotaa oo dhalinyarada ragga ayaa u badan sportiska inay gaaraan marka ani activity oo activity ama dhaqdhaqaaq bulsho ah waxay qayb ka qaadanaysa inuu qof ka sugsado xaalad hadduu xaalad kusoo oo maxaa la yidhahdaa ay kusoo socotana ay prevention u taama ka hortag ay u taama waxyaabaha aan ku talinayno ama mar walba aan kula talino waa daawiintay qayb ka mid tahay yacni howlmaalmeedkaada caadiga markaa kala jejebisid oo kala maaraysid waa inay qayb ka mida kata sida cunnada ay ugu mid tahay oo kale inay inay ugu tahay matalan hadda marka adigu cibaadaysanaysid salaadaas naftirkeedu exercise waa laysuma diidin inaad jiim gashid laysuma diidin inaad isma diidin inaad meela boodi waxaasoo dhan marka qofku tusaale ahaan markuu depression ama niyad jabka daraasada muujinayaa jiro boqolkiiba konton exerciseka ama waxaan yoogada loo yaqaano ama exerciseka aan challengiga ahayn oo aan lacag iyo wax lagu kala dilanayn ama aan laysku foorjaynayn inuu boqolkiiba konton daawo u yahay waxaa loo yaqaan jabka ama qulubka wax matalan hadda waxaa la sheegaa magaalada aroosyada wakti badan in lagu qaato gabdhuhu ee aroosyada xataa ayakoon la casuumin ama qof kaloo saaxiib saaxiibkiisa ama saaxiib kale ah inay u aadaan arooskii wakti badan kusoo qaata qofka marka dadka qaar waxay isku dayan inay fasiraad u sameeyaan qofkan habeenkii wuu soo boodboodaya wuu soo boodboodaya wuu soo qaylinaya asagoo nafiso xaafadda kusoo laabanaya mararka qaar waxay dhahaan dadka qaar waxay u tagaan meesha inay nafis ka helaan maadaama space kale uusan jirin ama gabadhii ama marwadii guriga joogtay oo ay maxaa lahaa yacni boodboodka intaas leg wuu qaylinaya qofkii meesha intuu joogay heestii la qaadayo ka daba qaadaya energetic waa qofkii marka fasiraad noocaas ay bixiyeen ma ma la dhihi karaa ka dhakhtar yacni ku takhasusay xanuunada dhimirka fasiraadaas in loo qaadan karo fasiraad oo loo qaateen ah dabcan haa iyadoon loo fiirinayna waxaanu xaaraan miya xalaal miya dabcan in muusig la dhagaystay waxaasi waa iska macruuf laakiin iyadoon loo fiirinayna aanan baabkaas gelayn haddana qofku inuu waqti soo qaato oo maxaa la yidhaahdahay qof maahal mar oo wejiyo badan oo waxyaabo badan oo isbedela oo arko xoogaa bodooda oo gabdhaha iska baraanburaan oo gurbaankooda ay garaacdaan arrinkaas wuxuu u yahay treatment yacni energy fara badan iyo daaqo ama tamar fara badan oo jirta iyo qoska saaraya waxayna u noqonayaa qarabax ama frustration inuu qofkii sameeyo oo waxyaa waxaa laga yaabaa xataa waxyaabo badan oo ku cabursanaayo saaxiibo badan uusa arkin waxyaabo badan oo ku cabursanaa uusan sheegi lahayn xataa inuu maalintaas sheego oo daldalmo oo nafisay taas waay marka qofka counseling ama psychotherapy loo sameynaayo mostly waxa loo qabanaa waxa ugu weyn waxaa waa inuu qofku hadlo pastigiisi iyo waxyaabaha problemska uu la nool yahay waxyaabahaas inuu asaga uu ka hadlo bacdina meeshaas solution iyo xal looga raaya inta arrinkaas aad u anfacaya dadka hadday qaab positive oo fiican in loo agaasiyo oo maxaa la yidhahda de wixii diinteenna lagu xarimay oo kale lagu caafimaadka matalan de music la dhegeysto kale marka qaarkood music murugo iyo waxyaabahaas waxyaaba troomaha xusuus waxyaabahaas in la galay waa macquul laakiin muhiimadda waxaa waaye inta badan hadda psychologigoo kaleeto markii therabiga la sameynaya inkastoo ana fikradaas ana boqolkiiba boqol ku raacsanayn maadaama nin aan ahay wadamo muslimiinana way sameeyeen wax la yidhahda music therapy oo koox dhamoo xanuunsanoo isku xanuuno group therapy markii loo sameynayo si kooxa loo daaweynayo inuu qolo music u garaacdo yacni xaaladaas waa xaalad oo oo la dhihi karo ama jawigaas dadkaas ay gelayaan waa jawi caawa marka waa dhihi karkaas faa'iiday u leedahay doctor axmed ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd muwaadinka soomaaliga ah ee jeclaan lahaa inuu ku dadaalo caafimaadka maskaxdiisa sidoo kalena bulshada soomaaliyeed guud ahaan maxaad usoo jeedin lahayd sheegayso ninku waxaan soo jeedi lahaay marka koowaad aa dadkan xanuunada dhimirka la nool xaaladaha dhimirka koowaad in la ogaado horta xaaladan xaalad qof kasta soo mari kartee waxaa kaloo la- in la ogaado ay tahay xaalad laga gudbi karo qofkaas uu ka gudbi karo xanuuno la daawiyi karana ay tahay inay ogaadaan wax la daawiyi karo qofka la caawi karo in dhaqaatiiru helaayo arrinkaas wax ka qaba karo. waxaa kaloo muhiim in ogaadaan qof xanuun dhimirka la nool ama xaalad dhimirka la nool iyo qof tusaale ahaan xanuun jireed malaria oo kala qaba isku si inaan loo daaweynayn inayna kala waqti yihiin waqti ay u baahan kuwa dadka xanuunada kale, in waqti la siiyo xuquuqdooda in la ilaaliyo u baahan yihiin waajibaadaa naga saara caawimaada naga saara inaan inaan caawinaa nagala rabaa waqti in la siiyaa loo baahan yahay inaan lagu xadgudina meesha ugu yaraan qofka haddaadan caawi karan inaadan ku xadgud badan dhaqanka soomaalida waa aragtay qof xoogaa xanuunsan la dareemaya inuu xanuunsan yahay xaalad jiro marka wadada maraya caruurteenna xataa way way turiyayaan ninka waa waala yani saasa marka erayada loo isticmaalayo xataa maala qofkaan madaxa looga jira waa waalan yahay waxaas waa sababtay dadku inta badan oo qofka aqligiisa u joogaa waa sababtay u diidayaan inay xarun caafimaad booqdaan dadka caadiga ah oo depressionka ama niyad jabka waxyaabahaas qaba xataa inta badan ma ogolo inay xarun caafimaad ay booqdaan sababtoo ah hadday xarunta caafimaadka ee dhimirka booqdaan waxaa laga yaabaa inay u arkaan in dad in la yiraahdo hebel waa waalan yahay ama madaxa looga jiraya waxay dareemayaan stigma ama ceebaysi ama in lagu takoorayo ereyga. inaan dadka la takoorin lagu xabin dhaqaatiirta loo geeyo shaqadaas leh dhaqaalaha laga caawiyo waxaan la yirahdaa loo dhimriyo waxaan kaleeto oo ugu dambeeya aan u tali lahaa bulshadu waxaan la barto markaan fiiriyo aniga masterkeyga kale markaan diyaarinayay suudaanaan ka diyaarinaya laba boqol oo arday aa aa ila dhiganayeen annagana iska daa maastere xataa darajada koowaad xataa lama dhigo wadankeena fahan badan lagama haysto ama maba jirba Ma koorska jiro, jaamacadaha koorsooyin xataa ma jiraan marka yacni in dadka lagu baraarujiyo haday dowladda noqoto ayagu inay wasaaradda waxbarashada takasusaadkaas soo hesho u dirto ardada weliba weliba dhiirgelin gaar lagu siiyo sida cilmi bulshada nafsigaas nafsiga mental wasaaradda caafimaadka oo kale inay xoog saarto horumaritaas muhiim aad laanno caafimaad dib uusan jirin waxaa u baahan caafimaadka dhib dhammaan meel kasta dadka takasusaadkaas le waxaa looga baahan yahay garsoorka len qofkan inuu dhibir ahaan jiran yahay inuusan jiranayn inaa kala cadday kartid markaa garsoorka baaraha iyo waxaasoo dhan hadayaan hore waxaan arkaynay case yani qofaa la gubay ina- yaraa qof gabar gubay weliba hal qofaa laga daba qaatay laakiin cases badanay hal mar iska daba dhadhaceen sidaan dareemaya haddana markaa fiirisid yacni masayr iyo waxyaabahaasa kamid qofka inuu masayrana xanuunada psychologicalka ay kamid tahay marka aqoontii haddaan lahayn qof baahi gaara qabo oo jiran oo xanuunsan waxaa laga yaabaa inaad maxaa la yidhahdaa xukunku xukunna maba qabtaba qof xanuunsan ilaanu ilaahaba tiisi u dhaafmo hadda shuruudda salaada ama saarkaanta ee waxaa ku kamid ah qofka marka uu- inuu islaam yahay waxaa ku xigo alcaql watamyiiz wax loo yaqaano inuu qofka garashadiisa iyo inuu wax kala saari karo inuu aqli leeyahay iyo inuu wax kala saari karo marka qofka khalqalka oo psychological ahaan loo haysto ama nafsi ahaan oo qalqalsan salaad lagumaba yeelanayaba qoftii ilaahay lagu yeela waa marka midda biniaadanka maxaa u malaynaya waajibaadka biniaadanka ka dhacaya soo ma jeed Haddii- marka bulshada inay waxyaabahaas ku baraarugaan waaye inaan lagu fududaanin waxaa kaloo muhiima qof xanuunsan oo dhimir ahaan u xanuunsan ayaa laga yaabaa inaad gurigaada ku haysatid marka dambana halis u adiga way dhacaan adigu dila caruurta dila ama qof kaleeto deriska dilaya kow ka siinaya ama asagayaaba isdilaya marka waxaasoo dhan waxaa waaye inuu dad fahansan yihiin ka hortag loo sameeyo haddii la daaweeyo qofku waxaas baaya laakiin haddaa sidiisa ku haysid xataa haddaa meel dhaqan celina iskaga geysid oo meelahan dadka lagu hahaaye ee qofku uu meelahu xarig iskaga xiranayo marka dad isdila oo dadka isdilo miyi iyo magaalaba waa ku aragnaa kuwa wax dilana miyi magaalaba waa aragnaa maalan ciidamadoo kale haddaan fiirino, waxaa arkay maanta qof haa askari riyuu dilay maalin kaluu dilay sabab uu dilana ma sheegi okay ciidamada waxay qabaan wax la yidhaha psychological trauma yani dagaalay ka qayb galeen maadaama ay dagaalla ka qayb galeen oo naftooda halis gashay saaxiibkooda u hordhintay dhaawacay qaadeen mid googo-an ay qaadeen iyo ay arkeen waxaasoo dhan ay dareemayaan dhaawac nafeed ama tiiraanyo ama go-asho calaamadaha ugu waaweyn marka qofka oo markuu xaaladaas troomada ay ku dhaco waxaa loo yaqaano b t s d haddaan markuu qofkaas dagaal ka soo qaado oo nasashada gelayaba aan service la siin ya oo adeegaas maxaa la yidhaha trauma healinka servicekaas aan la siin waxaa waaye waxaa dhacayo wax loo yaqaano b t s d giiu develop garayna ama uu soo kordhayo kabacdina waxaa laga yaabaa qofka calaamada ugu horreeya inuu qofkaas ku fikero inuu ama isdilo ama uu xaskari qori haysto marka maxaa u fur inuu wax dilaa wax dilaa u furo waa sababta marka askar badan ay dadka u dilaaya marka askarigan markuu wadanka raacayo ama maxaa la yidhahdaa doorkaas uu ciyaarayo bedelkeeda waxaa la rabaa in social support eh, in la siiyo waxa la yidhahdaa Psychosocial.
psychosocial support yani taageero nafeed iyo mid bulsho intaas se welweltaas ka- ka dareemi looga warqaba maxaa la yidhahdaa hey markuu asagu soo dhaawac lagu booqdo isbitaalka loo dhimriyo maadi ahaan iyo macno ahaan labadaba ee la la taageero taas marka waxay ka dhaqaysaa ama ay ka kaabaysaa oo ay kabasha uga samaynaysaa xaaladii adkeeda qofkaas uu soo beri ka maalin marka inuu inuu waxaa laga yaaba uu ay u badan laakiin haddii sidaas lagu daayo lagu daayo lagu daayo lagu daayo tayadii iyo askarinimadii iyo waxuu lahaana meesha way ka baxayaan dadkiina asaga naftiisana dhibaato ku ahaana dadkiina dhibaato ah annakiina waa laga waxaa laga yaabaa inaan ku dambaabo ya Aad iyo aad.
waxaa kaloo baranaa balwad balwadana sababta u baranaa ma ahan inuu oo qofkan uusan diin lahayn laakiin broblemuu dareemaya broblemkaasuu rabaa inuu ku xaliyo xalka uu raadinaya marka xal maaha oo wax yaroo relief oo nafis uu helaya laakiin isla meeshii joogtaa balwaduna dhibkeedii la imaanaysa waa uga sii daraya waa abatoomaya ha Mhm.
waa uga sii- marka waxyaabaha aan bulshada dadka macnaha leh dowladda qof kastoo aqoonyahana qof walba aan u sheegaa waxaa waaye inay fahankaas dadkaas inay qaataan dadka baahiyada sidaas ay u qabaan ogaadaan waxyaabaha dhibaatooyinka xanada dhimirka keenaya waa soo dedeji kara sida balwadda waxyaabaha inaadka la la isticmaalayo aadka loo isticmaalayo ama loo- social media ee waxaasoo dhan la iska wacyigeliyo xataa qabyaalada nafteeda xaaladaha nafsiga ay ka mid ay kamid tahay aad u mahadsan tahay doctor axmed jaamac shidane qaybgalkaaga podcastgan adeegunaad podcast waxaa soo saara soomaali public agenda podcastyadeena oo dhan waxaad ka dhegaysan kartaan ama aad ka daawan kartaan sidoo kalena warbixinadan aad ka akhrisan kartaan websitekeena somali public agenda o r g waxaad sidoo kale nagala socon kartaan cinwaanada aan ku leenahay baraha bulshada ee aad somali public agenda